أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa axad sagaaliyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo jabhadda faano ee maxaarada ayaa dagaal kula wareegtay magaalooyin ku yaala dalka itoobiya xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada ka socda dalkaasi weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askari taayiba kaasi oo kasoo goostay safka murtadiinta dowladda xabashida itoobiya ayaa xaqiijisay in qaar ka mid a maamul goboleedyada ashaadala dirirka ah ee ka jira dalka soomaaliya ay ka go-on tahay inay ku biiraan dowladda xabashida itoobiya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada xindheere ee wilaayada galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool ee laga qeybiyay degmadaasi kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo beeraleyda wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi maamul goboleedka shadala dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda rajada soomaaliya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatan u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan jabhadda faano ee amxaarada ayaa dagaal kula wareegtay magaalooyin ku yaala dalka itoobiya xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada ka socda dalkaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan maleeshiyaadka jabhadda axmaarada ee kacdoonka militari kula jirta dowladda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay abeey axmed ayaa horumare ka sameeyey furumaha dagaalka ee laisku hor fadhiyo ilowareedya deegaanka ayaa soo sheegaya in maleeshiyaadka faano saacadihii lasoo dhaafay ay la wareegeen gacanku-haynta magaalooyin dhowr ah oo ay gacanta ku hayeen ciidamada militariga xabashida magaalooyinka gacanta u soo galay jabhadda fallaagada ee faano waxaa ka mid a magaalada miiraawe goojam oo soddon iyo shan kilomitir u jirta degmada bahardaar ee gobolka axmaarada halkaasoo ay taageerayaasha faano sheegeen in lagu jebiyey oo laga kiciyey ciidanka abey axmed maleeshiya adaad u hubaysan oo ka tirsan jabhadda axmaarada ayaa sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay si buuxda oo la wareegay sida lagu soo waramayo magaalo lagu magacaabo reema oo laba boqol oo kilomitir u jirta caasimadda adisababa warbaahinta taageerta faano ayaa faafisay muuqaallo muujinaya ciidamada faano u dabaaldegaya magaalada ay kala wareegeen ciidamada militariga taabacsan ee abeey axmed ra-iisul wasaaraha u yahay dhanka kale taageerayaasha jabhadda hubaysan ee faano ayaa faafiyey muuqaallo uu kasoo muuqanaya askari ka tirsan militariga dowladda oo ay gacanta ku dhigeen kaasoo sheegay in ciidamadii uu la howlgelayay ay waayeen saddex boqol oo askari kadib markii faano ay kusoo weerartay saldhiggii ay ku sugnaayeen jabhaddan kacdoonka militari kula jirta xukuumadda fadhigeedu uu yahay magaalada adisababa ayaa lasoo warinayaa in markan ay ku howlan tahay maamul samaynta magaalooyinkii ay ka faramaroojiyeen ciidamada militariga toddobaadyadii dambe waxaa gacanta jabhadda kusoo dhacay magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin kuwa dhaca xadka ay wadaagaan suudaan iyo itoobiya jasaakallahu khayran walaalka weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo hayaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha iyo saldhigyada kufaarta iyo murtadiinta ee qaybo ka mid ah wilaayaadka bakool shabeellada hoose iyo baay oo wada ah wilaayaad dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka bimaalow iyo eraboorka magaalada baraawe waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada ee bundada deegaanka bariire dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada xudur oo doonayay inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada xudur dhaawacu waa saddex askari oo uu ku jiro sarkaal abaanduulo urur ah dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee makundo ee magaalada baydhabo waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay magaalada iyo duleedkeeda dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji waxayna madaafiicdu ku dhaceen gudaha xerada barkan torol oo maleeshiyaadka riddadu ay ka samaysteen inta u dhexaysa deegaanada buulaxaaji iyo cabdalla biroole dagaalka markii uu muddo kooban socday kadib maleeshiyaad karidadu way isaga carareen barta kantarool geesiyada tawxiidku waxay muddooyinkii dambe sii laba jibaareen weerarada isugu jira dagaalada tooska ah qaraxyada iyo duqaymaha lala beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka ku jooga deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga
mahadsanid yaasir wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya nunow cabdi cali oo markii hore naf iyo shaydaan ku qalqaaliyey ku biiritaanka safka murtadiinta ayaa isagoo taa'ib ah dhowaan isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee wilaayada bakool kadib in muddo ah oo cadowga allah uu ku garab taagnaa la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa isagoo garwaaxsan qorigii loo siiyey inuu kula dagaalamo muslimiinta ayaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bakool markii towbada loo qabtay ayuuna waraysi gaar ah oo uu siiyey warbaahinta andalus kaga waramay qaabka kaga biiray safka cadowga ah iyo halka uu ka raacay nunow abdi alyalyare diiganka jiirmatyagahay jiirmatya kutabi awdiin leseedi awdiin anigo ruuga ya dhibuga baydhowlika qorelyari miili ambahi dhibugawki limankii aniyo ambahi ballanka iinku baheen limanko dadwaysanoo lama qof haysama miilika argi walaalomtenjeedangari dhibugawkinga dadanwaysanani lama qof leena habalyari miilal ijey dhibugawki bililiyada galni bililiya madigar bille oo tumamata bilitumanaad litiye yaha kubani meilaa markan wahanwidi madhatwenanisheni meila goranisi gorubonanisi labaatan bir amara rogi harad awdingana nisheni unogoli gofana weeranhanigaadi oo ciidamad oo shabaabe hoomay wedidan ya meile lanko nookadilen marka unogoli gofhayni shan gofa kanana kimiyidki iyonay meila lakugaadi siyakaseni darhadahayti madiyonay garha garha wiin akadhi oo tumo i afar gof maarbaawalki oltagubiden ciidanka ku laadeen kantalyaha maskantal ciidanku gali marka inta kalen ka dhamaadeen mayl araahen daadir usu kabiinka kafakudi hatu kafakudi usu kii shufeerkaya iyona inta kale ka dhamatay ugu dambeyn waxa uu ka warbixiyey sida loogu soo dhoweeyey wilaayada bakool isagoona baaq towbadkeena hawada u mariyey maleeshiyaadka riddada marka ilaahay oo biyan horte muslimiinta dhato ilaahay isheeni waana kooy ilaahay aan kama hadiya guri u seebe yasheeni aani lafta gareemu jadiidka hayan u subnaayeen tumuihonay kuu hablay kuridi weligay habadkalem kurini yoo kuridi mujaahidiinta ansheeni ka wareeji waana wal in la agoy la agdiis fartalla oo saari ma aragne ini an kashaqay soo fade ee dhalinyarad an hakutabi horta ma inka baagay ini onay meele dhamadhe horta ma kalaayan oyo hakutabaangna ka dheefsaan muslimiinta haddii an kuyan dheeda dheefsaan ilaa ti meeri rogan gaalaal bujeelay ka jiraan gaalnimo haddii ka dhamadaan dhabkaha ilaahay ankirinay oo leeskiridiyaas ku jiraan aan meenka baafada ini onay hasukutabaan anti badanoo hate oo maarna toogaysno oo maarna hakutabto ilaahu madoolay murtidiintan dhate ilaahu noo bille isku badan meyla si hayraada iyo hatale kahayo iritama kumoodi korti kaskaan dhagda korne gurigla ko horeeyo i aan may fade ini onay meyla dhibaatadan raahadan oo banaanka yaal isku kooyan yaasinka baaga ariim toddobaadkii tagay ayay ahayd markii askari taa'ib ah lagu soo bandhigay degmada tiyaglow ee wilaayada bakool kaasoo qayb ka ahaa maleeshiyaadkii sida dirqiga ah kaga soo badbaaday weerarkii caws weyne ee lagu xasuuqay boqolaal askari oo murtadiin ah aada buu mahadsanyahay cabdulqani dowladda xabashida itoobiya ayaa xaqiijisay in qaar ka mid ah maamul goboleedyada ashaadala dirirka ah ee ka jira dalka soomaaliya ay ka go-an tahay inay ku biiraan dowladda xabashida itoobiya marwaan maxamed ayaa warkan inoo haya brofeor barook haylu oo ah la taliyaha ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ah sidoo kalena horey usoo noqday safiirkii hore ee itoobiya u fadhiyey dalka faransiiska ayaa mar uu waraysi siinayay mid ka mid ah tiifiyada dalka itoobiya wuxuu ka hadlay xaaladda dalka soomaaliya wuxuu sheegay in somalilan iyo puntland ay qarka u saaran yihiin inay ku biiraan itoobiya wuxuu tilmaamay in somalilan ay horey isugu dayday inay ku biirtay itoobiya xilligii malzanawi uu talad hayay haddana ay u qorshaysan tahay sarkaalkan itoobiyaanka ah wuxuu intaasi raaciyay in puntland ay ka soo horjeesatay in soomaaliya la keeno ciidamo masaare ah taasna ay ka xanaaqday ayna hadda qorshaynayso inay soomaaliya ka godo kadib markii ay iskhilaafeen xukuumadda xasan shiikha wuxuu kaloo sheegay in maamul goboleedyo kale ay ka dhismi doonaan soomaaliya kuwaasoo ka soo horjeeda xasan shiikha somaliland is gone from my point of view it will never to re-emerge with, uh, with, uh, with, uh, with, som with somalia puntland also had changed shifted strategy
somalilan way baxday sida aan aaminsanahay mar dambena kuma soo laabanayso soomaaliya puntland xitaa istaraatiijiyadeedii way beddeshay waxayna aad uga xun yihiin in dowladda soomaaliya ay waddankeeda ugu yeerto masar si adag ayayna uga soo horjeedaan arrinkaas waxayna hadda ka fikiraysaa inay xornimo qaadato weliba si la mid ah sida somalilan sida aan horay u tilmaannay labaatan sano ka hor waxay ka fikirayeen in etoobiya ay ku biiraan wakhtigii malazanaawi hadda wax weliba ayaa dhici kara waxaad i weydiisay waxaa la filan kara shan ilaa iyo toban sano kadib waxaa laga yaabaa inaan aragno dowlad goboleedyo cusub oo curta sida kuwa hadda jira oo kale somalilan horay ayay u goosatay puntland inay goosato ayaa laga yaabaa hir shabeelle iyadana lama oga xilliga ay goosan doonto waxaa dhici karta in xitaa somalilan iyo puntland ay ku biiri karaan etoobiya mana jiraan wax ka hor istaagaya
We, we might see more and more states being born, like in the galaxy, new stars being born. So Somaliland is already there. Puntland might separate. We don't know whether uh, Hirshabelle would separate, and eventually they separate, and they need alliances and partnership. It, anything goes. Somaliland and Puntland can't even join Ethiopia. No, nothing can stop that.
koox xiriidyada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashacdowladarriyada ah ee ka jira dalka soomaaliya ayaa gebi ahaantoodba ah kuwa gaaladu ay u dhisatay inay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta kula dagaalanto sidoo kalena ay gudaha dalka soomaaliya ka furiyaan danaha gaalada mahadsanid marwaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada xindheere ee wilaayada galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool ee laga qaybiyey degmadaasi nuura cali warsame abuusheeb ayaa warbixinta warkan inoo haya
halkan waa meydaan dhaca degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa maanta lagu qaybinayaa sakada xoolaha nool waxaana goobta isugu yimid dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira masaakiinin fuqaro kuwaas oo la doonayo in boqolaal ari iyo ido isugu jiro oo goobta la keenay in loo qaybiyo waxaa goobta ku sugan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere oo uu hormuud ka yahay mas-uulka maktabka diiwaanka sakawaadka degmada waxaana si habsamida u socota qaybinta xoolaha lixda neef yaa u wadaa waxaan u wadaa gabar la yidhaahdo faadumo axmed cabdifataax ninka liya maxamuud sheekh cilmi oole oo dadka masaakiinta ka mid ah maasha allah adi waa caawinaysaa aad iyo aad aad iyo aad u gee insha allah waa goob aad u mashquul badan qof walibana waxaa muuqanaya arigii la siiyey inuu xargo ku xiranayo islamarkaana kaxaysanayo iyadoo dadku qaar ay yihiin kuwa da ah oo ariga loo kaxaynayo maadaama ayagu aysan kaxaysan karin oo awood sidaas aanay lahayn cabdifataax cartana la yidhaa waxaan joogaa xeendheere magaalada xeendheere shan neefo ariyo oo walaayada u siiday oo sakawaad ah ilaahay khayr ha siiyo walaayada boqol kiiba boqol alxamdulilah hadda muslimiinta kor la ka dhiga rayadana kor la ka dhiga gaaladana la jabsho waxaan ku suganahay magaalada xindheere alxamdulilah rabbilcaalamiin arigaan soddon neef waaye ari ah wilaayada xindheer ee laiga siiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin sidaas baa la ii siiyey jake waaye dulmaal ah alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahan uga shukrinay dhammaan ilaahay tabaaraka watacaala mujaahidiinta meel joogaan kor hallaha ka dhigo cadowgeedana ilaahay jibsho waa cadowga allah cadowga allah ayaa mujaahidiinta cadowgeed ah ilaahay cadowga islaamka ha jebiyo mujaahidiintana meeli joogaanba ilaahay ha sugo gacan saara ilaahay ka dhigo ka waran dareenkaaga haddii lagu siiyey soddon neef oo ari ah oo idii ari isugu jiro markii aa meeshaa imaanaysina aad ahayd qof gacan maran alxamdulilah rabbilcaalamiin farxad addun waaye waana ka mahad celina ilaaha ku mahadsan waan aad iyo aadan ugu faraxsanahay aniga magacayga jamaala la yidhaah magaalada aan jooga waa degmada xaandheere ariga lay siiyey labaatan neef waaye walaayada ay siiday waa arigii sakawaadka khayr allaha siiyey aniga waxa weye arigaasaa lay siiyey isagana allah ii barakeey kahor sidaa ugu faraxsan tahay dareenkaada aad iyo aad dareenkayga wax la koobi kara maahan maasha allah walaayadana allah barakeeyo gaalada allaha ka jabsho ariga maxaa ka damacsan tahay ma inaad dhaqatid oo sanadka dambe aad adiguna aad zake ka bixisid ariga waxaan damacsanaa insha allahu inaan haysto oo aan dhaqdo haddii xilliga uu saka gaaraan insha allah sakada aan ka bixiyo sakada ayaa waxaa laga soo ururiyaa dadka xoolahoodu ay gaareen in sake ay ka go'do waxaana la siiyaa dad ka kooban siddeed nooc oo ay qayb ka yihiin masaakiinta iyo fuqarada sida ay tilmaamayso aayadda qur-aanka kariimka ah إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo beeraleyda wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi bashiir abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo haya kulankan oo ahaa mid aada u ballaarnaa dhowaan waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan jubbada hoose waxa uu u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beeraleyda wilaayada waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta maktabka beeraha xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu socday kulankan muddo saacada ah iyadoona marka hore la isku dhaafsaday talooyin ku saabsan horumarinta beeraha iyo caqabadaha haysta beeraleyda tala soo jeedin kadib waxaa madasha kulanka ka hadlay suldaan cabdilislaam cismaan xaaji oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose beeraleydana qayb ka ahaa insha allah waxaanan ka wada tashanayna waxay ahayd sidii loo horumarin lahaa waxna loogu qaban lahaa webiga fatahadiisa iyo horumarinta dalagga beeraha insha allahu tacaala ilaahay waa noo suurageliyey kolleyba jawaabihii iyo su-aalihii aan codsanayna ilaahay cid walba ay khusaysay waa ka jawaabtay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan annagu dhammaanteen kulankan aan aad iyo aad ugu faraxsannahay walaayadan waxaan ka codsanaynaa inay mar walba sidan oo kale maktabku beeraha uu ka warqabo dadkiisa mar walbana daraasaad uu ku sameeyo in macnaha liskaalmaysto liska warqabo intaasna macnaha ay noqoto isku xir iyo kalsooni sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo goobta kulanka ka hadla ayaa kelimaad dardaaran u jeediyey beeraleyda wilaayada dhowr nudqa ayaa raba inaan dardaaramo in aan isku duubanaano waactasimuu bihablillaahi jamiican walaa tafaraquu in aan isku duubanaano haddii aan nahay beeraley midnamada aan ku dadaalno oo aan ku dadaalno talada iyo tusaalada iyo wax kastaba aan madaysano waxaa kala dedan walaalayaal in annaga aan iscaawino in annaga naftirkeen aan is caawinno oo wax isku tarno oo garbaha is qabsano oo aan iskaalmaysano waxaa laga yaabaa haddii annaga aan iskaashino wax badan baa noo qabsooma madda kale aan dardaarama walaalayaal waxtarka iyo fikirka iyo waxqabashada iyo maskaxda way ku jirtaa dadkaan baa ku dhex jirtaa wax kasta ayaa garana soomo laakiin waxaa loo baahan yahay in laysku keeno oo la madeeyo oo sidaas marka aan ku duulno intaan haddii sameynona ilaahi subxana wa tacaala garabkeen baa noqona jazaakum allahu khayran ugu dambeyn qaar ka mid ah beeraleydii ka qayb galay kulanka oo si gaara ula hadlay warbaahinta islaamiga andalus ayaa cabiray dareenkooda ku aadan kulankan dhex maray iyaga iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose wuxuu nooga dhignaa kulankan kulan aad iyo aad maaragtaaye muhiim u ah sababtoo ah dadkii dad muslimiina oo isku tashtay beerahoodiina tabcaan hayo ilaahay subxana wa tacaalaana caabudo hayo waxyaalihii marka beeraha inay ka tashtaan oo haddee webigii waad garanaysaa fatahaad baa dhacday sanadkii hadda lasoo dhaafay fatahaaddii hadday dhacday maasha allah waa loo istaagay xarakada iyo maaragta guddigii biyoxireenka way u istaageen waana la wada xiray waxyaabihii hadda dhammaystirkaa baan hadda baalooyinkii ay xirahayaan waad aragtaa saa hadda safarrada aad kusoo martay baalooyinkii way wada shaqaynayaan marka kulankan marka kulan aad xasaasi u ahaa kulan aad u qiimo badan buu ahay laisku lafaguray wax badan lagu wada hadlay beeralaydii waxa la weydiiyey wixii ay tabaneen ay ka hadleen waxaan codsan lahay xarakada ilaa heer dogmad ilaa heer gobol in lagu soo celceliya beeralaydan la garab qabto oo la kaalmay intaasaan codsan lahay tan iyo wixii ka dambeeyey markii gaar loo yeelay maamulka wilaayada jubbada hoose waxa uu ku guda jiray kulamada kala duwan ee uu la yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ugu dambeyntiina maamul goboleedka shadalla dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda reedada soomaaliya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira murtadiinta casaama carafaad ayaa warbixinta warkan inoo haya ilyaas cusmaan lugatuur oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada puntland ayaa weerar afka ku qaaday kooxda ridada uu hogaamiyo xasan sheekh wuxuu sheegay in xasan sheekh maxamuud uu soomaaliya ku wado god ayn kasoo laaban karin tillaabooyinkuu qaadaya soomaaliya ku dhisanto iskabadaaye ayay keeni karto burburka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa ayuu ku sheegay inay yihiin kuwa ugu halista badnaa ee soo maraa siyaasiyiinta soomaaliya soomaaliya saddex shay keliya heshiis ku ahayd waxay heshiis ku ahayd federal waxay heshiis ku ahayd waxay heshiis ku ahayd dastuurkii ka soo bilaabmay embagati waxaad ogtihiin dastuurkaas inuu meesha ka baxay oo do- madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisu ay meesha ka saartay haddii soomaaliya wixii nagala dhexeeyey ee dastuur ahaa meesha laga saaray waxaanu hakinay wada shaqayntii iyo matalaadii iyo golayaashii soomaaliya taladeeda lala qaybsay ay sabab tahay soomaaliya waxaa lagu wadaa god soomaaliya aysan ka soo noqon doonin waxaa kale oo meesha la wadaa in laga saaro qodobkii ugu weynaayay soomaaliya ee heshiisku ahayd ee keliya ahaa ee mbagati laga soo heshiiye ahaa ee federal xasan sheikh iyo tiimkiisa xamar joogaa waa tiimkii ugu khatarta badnaa ee soomaaliya siyaasaddeeda soo gala waxaana walwal ka qabnaa in in dowladnimo lagu gaadho ay gacantooda ku burburto koonfurtii soomaaliya xooggeeda shabaab haysto xadhiggii yaraa ee soomaali isku ahiya ee dastuurka haddii la laalo maxaa dastuur u noqon doona maxay ku heshiin doontaa xaggee dalku aadi doonaa hadalkan ayaa imaanaya iyadoo koox dardad ay ku eedeysay dowladda itoobiya in hub shiixnado ah oo sharci darro ay soo gelisay dalka soomaaliya kaasoo ku socday maamulka dardada puntland sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay koox dardada
mahadsanid casaam warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landurus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madal ah inta ka horeys waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu